subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka subaxna waxaa ugu dooron wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya oo xariga ka jaray xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan tababar ku saabsan maareynta dembiyada culus oo magaalada muqdisho uga socda garsoorayaal iyo xeelyaal si kor loogu qaado adeegyada garsoorka dalka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dane oo sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo caafimaadka xoolaha dalka si looga faa'iidaysto iibgeynta suuqyada caalamka wasaaradda gaadiidka ee dalka maraykanka iyo waaxda wadooyinka gobolka minnesota oo tababar u qabatay soomaalida ka ganacsata baabuurta waaweyn ee dalkaasi wararka dibadda ee warka subax aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a tirada muhaajiriinta ka gudbay xadka dalka turkiga uu la leeyahay gariiga oo sii korortay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa labada bisha saddexaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateena waa qaar ka mid ah qodobada warka subax u diyaargarooba warkii oo fidsan wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto safaaradda soomaaliya ee dalkaasi suudaan sida warbixinta warkan inoogu soo diray axmed maxamed axmed british
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjir axmed ciise cawed oo ka qaybigelayay shirka wasiirada arrimaha dibadda igad iyo midooda yurub ayaa xafiiskiisa kula kulmay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda suudaan cumar kamarudiin kulanka wasiirka waxaa ku wehelinayay danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isxaaq iyo xubno ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda kulankan ayay labada mas-uul kaga wada hadleen sidii labada wasaaradood ay u yeelan lahaayeen iskaashi iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada wadan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga danjir axmed ciise caawed ayaa xaliga ka jaray xarun cusub ay ku shaqayn doonto safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan taasoo ah mid aada loo qalabeeyey waxaana wasiirku uu booqday dhammaanba xafiisyada kala duwan ay ku shaqeeyaan diblomaasiyiintu waxaana wasiirku ku bogaadiyey shaqada wanaagsan ay bulshadooda u hayaan isagoo ku booriyey inay sii laba jibaaraan u adeegida dadka iyo dalkooda sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay gulo weyn ka gaadhay sidii ay bulshooyinka soomaaliyeed ku nool daafaha caalamku ay u heli lahaayeen baahiyahooda safaaradeed iyagoo loogu adeegayo hanaan ku dhisan hufnaan iyo isla xisaabtan si muwaadin kastuu u helo xuquuqdiisa dowladnimo axmed maxamed axmed axmed british warbaahinta qaranka khartuum suudaan
tababar ku saabsan maareynta dembiyada culus ayaa magaalada muqdisho waxa uu uga socdaa garsoorayaal iyo xeraalyaal si loo kordhiyo adeegyada garsoorka dalka sida warbixinta warkan uu ku eegayo cabduqaadir ciise cali
markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka waxaa isbedelay dhammaan wax kasta oo uu dalkan lahaa dowladda hadda jirta dowladihii ka horreeyey waxa ay qaabeeyeen hay-ada si kumeel gaar ah u matala baahiyaha adeeg ay dadka u baahan yihiin garsoorka waxa uu ka mid yahay saddexda hay-ad ee dalka ugu sarrayso waxa ay dowladda hadda jirta go'aamisay dib u qaabeen iyo horumarin in lagu sameeyo hannaanka cadaaladda iyadoo laga duulaya arrintaas ayaa waxa ay isla mas-uuliyiinta hadda hogaaminaysa go'aansadeen inay hormariyaan xirfadda wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya cadaaladda madan lagu barayo sida loo maareeya kiisaska dembiyada culus ayaa halkan looga furay garsoorayaal iyo xeer ilaaliyayaal ka kala socda dowladda dhexe ee maamulada xubnaha ka ah federaalka sida puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland cabdalla macalin maxamed kusimaha guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa si wada jir ah u dahafuray kulankan xeerlaaliyaha guud ee qaranka dhaktar suleymaan maxamed maxamuud oo ka hadlayay furitaanka kulankan ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha in dowladda dhexe ay mas-uuliyad ka saaran tahay hubinta tayada hay-adaha adeega bixiyo oo ay ku jiraan bahda garsoorka heer dowlad goboleed sidaas darteedna ay ula wadaagayaan khibradda ay dheeryihiin si oraah iyo fal isugu jirto xubnaha halkan u joogo
marka dembiyada culus laga hadlayo garsoorka heer federaal khibrad fiican buu leeyahay hay-adda i d l o wax badan bay kala shaqaynaysay khibraddaas uu heer federaal uu leeyahay waxaa la rabaa inay gaarto heer dowlad goboleed oo uu dowlad goboleedku garsoorkeeda uu dhismado si fiicanna loo barto dembiyada culculus oo waddankeena u baahan in la maareeyo aqoon bay u baahan tahay karti bay u baahan tahay xirfad bay u baahan tahay ma sahlana inaa adoo aan aqoontii iyo xirfaddii iyo wixii loo baahna aan lahayn inaa keysaska noocaas oo kaleeta aa la tacaamushin ka qaybgalayaasha oo isugu jira unugyada cadaaladda ayaa u sheegay telefishinka qaranka inay rajo badan ka qabaan joogistooda muqdisho lixdanka cishe ee na soo aadan annagoo ah ee ka soconna maamul goboleedka galmudug waxaa noo qabanhaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa noo qabanaysa tababarkaas aad iyo aad aan ugu faraxsannahay aqoon kororsi iyo علوم زائدة ديرادا ayaan inaan ka inaan ka qaadana rajeeyna insha Allah ilaahay idmo waxaan xeer ilaaliye ka socda dawladda Puntland halkan waxaan u imi tababar socon doona hadii la idin ka dhigo laba bilood oo loo qabanayo bahda garsoorka xeer ilaaliyayaal iyo garsoorayaal labada bilood insha Allah ta'ala waxaan ku baran doonaa saan filayno sida loo xalliyo waxa la yiraahdo complex crimeska ama serial serious crimeska dambiyada culculus sida loola dhaqmo qofka eedaysanaha ah sida loola dhaqmo qofka maxaan ku idhaahdaayey dhibaatadu ay gaadhay oo dhibanaha ah waxyaabahaas iyo waxyaaba ka badan baan insha allahu tacaala rajaynaynaa labadaa bilood inaanu ka faa'iidaysanno wixii aanu faa'iidayna aanu xambaarno deegaanka kula noqonno insha allahu tacaala doctor suleymaan maxamed maxamuud xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ballan qaaday labadii diseembar ee sanadkii hore xilli uu la wareegayay xilkan in uu dusha u ridan doono horumarinta xirfadda shaqaalaha garsoorka wax kasta oo lagu kordhin karo aqoontaada wax kasta oo lagu kordhin karo kabasitiga macnaha shaqadaada inaan ku dadaalo inaad heshaan trainadii loo baahnaa inaad heshaan si joogtaan la abdidgareeyo refresher training laga qabto mar kasta oo aan shaqadiinana kor joogtoyn loo baahan yahay in lagu sameeyo cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo caafimaadka xoolaha dalka si looga faa'iidaysto iibgeynta suuqyada caalamka sida warbixinta warkani uu ku eegeysa maayida muxuudiin dhiblaawe madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in xoolaha loo dhoofiyo suuqyada caalamka ee laga iibgeeyo dalka soomaaliya ay u xirmaan xanuunada oo aan laga tallaalin taasi oo ah in aan laga taxadarin xoolaha nool ee ku nool dalka gaar ahaan deegaanada puntland maamulka puntland oo shalay daahfuray ololo lagu tallaalayo ku dhowaad shan milyan oo xoolo ah oo ku nool deegaanadaasi ayaa waxaa tallaalkaasi soo diyaariyey soona qorsheeyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka puntland madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in xoolaha ku nool deegaanada puntland ay u baahan yihiin in laga taxadaro caafimaadkooda si loogu iibgeeyo suuqyada caalamka waxaa xoolaheenna marar badan suuqyadii loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii waxaan aad ugu rajo weynahay inay puntland ay ku guulaysato inay dhammaan xanuunnada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheennu ay joogsadaan inaan cirib tirno fursadda maanta shan milyan oo neef ay ka faa'iidaysanayso iyo qoysaskii munaafacaadka ku lahaa iyo dalkaoo dhan oo dhaqaalihiis ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh dowladda puntland waxaan rajaynayaa muhiimaddaas tiimamka baxaaya inay siday tahay ay u soo fuliyaan
codkaasi madaxweynaha maamulka puntland waxaa u dambeeyey warbixintii maayida maxuudiin dhiblaawe iyadoo shalay ay ku beegan tahay maalintii heebsooca ee dunida ayaa waxaa weli soomaaliya ka jira heebsooca kaasi oo dhibaato baan ku haya bulshada xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in kiisaska heebsooca ee dalka ay si xoogli ay usii kordhayaan
maanta diinteenna ninka ugu sharafta badan waxay ku sheegtay ninka ka all- dhanka alla cabsiga isaga uu maanta ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiinna mala dhihin kan idinku quruxda badan waaye kan idinku awood badan waaye lama dhihin kan idinku ma aragtay ee- ee- ee- afdheer waaye lama dhihin ma gartay meeshaa diinta ayada cibaado ayay ku kala saartay iyo alla ka cabsi oo ayada ninka nasabka ahna ay ka dhigtay kan alle ka cabsiga ee yaqaana xaaraanta iska dhowra dulmiga iska ilaaliya iska dhowra cadaalad darrada waxyaabaha annaga laysku qiimeeyo oo haybadda qofka bani aadamka ee hadda jooga ee asaga badanaaba lagu soo saaro cagsigeed ayaa diinta u qabaa ma gartaya diintu maanta in adiga aad qof aad dulmiso oo aad u awood sheegato cadaab baad ku tegaysaa mambuud baadna ku tahay shakhsiya oo aad u qaab daran baa adiga diinta ay kugu tilmaamaysaa laakiin inta waa nin karmeed
wasaaradda gaadiidka dalka maraykanka iyo waaxda wadooyinka gobolka minnesota ayaa tababar usa- ku saabsan arrimaha barashada sharciyada wadooyinka u furay soomaalida ka ganacsata baabuurta waaweyn ee dalkaasi sida warbixinta warkan inoogu soo diray cabdixakiin cabdi ismaaciil aqoon isweydaarsigan oo loo qabtay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota oo ka ganacsada shirkadaha baabuurta waaweyn ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda lagu magacaabo spar city oo iyadu inta badan ka shaqaysa sharciyada hagaajinta waaxda gaadiidka gobolka minnesota tababarkan ayaa waxaa bixinaya saraakiil ka socday waaxda wasaaradda gaadiidka dalka maraykanka ee loo yaqaana f m c s a waaxda wadooyinka gobolka minnesota d o t iyo weliba booliska nabadgelyada wadooyinka gobolka minnesota iyadoo ay ka faa'iidaysteen ilaa soddon iyo shan ganacsade waxaana warbaahinta qaranka soomaaliyed u warramay mudane weles jakakis madaxweynaha iyo aasaasaha hay-adda spar city oo iyadu soo qabaqaabisay aqoon koransigan We have about 35 people that showed out as being excellent. Great ilaa iyo questions are soddon being iyo shan asked.
qof Uh, ayaa Department of timid waxaana la Transportation is doing isweydiiyey a very su'aalo good aad u job of wanaagsan waaxda of wasaaradda answering gaadiidka waxay questions.
qabatay They shaqo want fiican everybody qof to be kastana wuxuu helay interactive, jawaab waafiya and it's iyadoo amazing wax la that kala how many faa'iiday questions are waxaana ka coming up.
dhashay su'aalo aad u They are wanaagsan excited.
waxayna naga codsadeen in aan They bildaaf asked u us if samayno we'd be able to try to do this every other month.
maamulaha waaxda gaadiidka maamulka badqabka baabuurta matro marin ayaa markii uu kulanku soo idlaaday waxa uu bogaadiyey sida wanaagsan ee looga faa'iidaysta casharkan maanta Today we're, waxaan uh, u qabanay actually doing shirkadaha a, uh, baabuurta compliance tababar ku education saabsan safety, u hogaansanaanta uh, workshop shuruucda today.
iyo amniga And it's a gaadiidka four-hour waxaanu session bixinay where we're casharo socday educating afar motor saac carriers.
injineer maxamed axmed oo ka mid ah saraakiisha ka shaqaysta hay-adda spar city qaybta farsamada ayaa sheegay doorka ay ku leeyihiin inay tahay ku baraarujinta amniga bulshada iyo u hogaansanaanta sharciga wadooyinka shirkadaha soomaaliyeed ee gobolka minnesota Ee, Spar City waxay ka saacidi doontaa wax badan oo dhinaca mataqaanaa compliancega iyo safetyga ah Een, dhibka iyo culeyska ka jira oo maanta ka haysto een, compliancegana wax badan baa lagala qaban doonaa ganacsada cali shide oo ka mid ah dadkii ka faa'iiday tababarkan ay soo qabanqaabisay hay-adda spar city wuxuu bogaadiyey sida wanaagsan oo ay uga faa'iidaysteen isaga oo tala guudna baxshay marka runtii waa wax aada u fiican een, programka ay soo diyaariyeen minnesota d o t da iyo maaragtay federal morcary safety administrationka een, waxaad moodaa inuu yahay maaragtay kulan runtii dardar gelinaya ama maaragtay een, siinaya warbixin badan oo ka maqneyd een, trackinka Soom- trackleyda soomaalida injineer cabdulqaadir fiiqi oo ka mid ah howlwadanada shirkadda spar city ayaa sheegay sababta tababarkan u qabteen inay tahay kadib markii ay arkeen shirkado badan oo albaabada loo laabay taasoo uu sheegay in ganacsadaha soomaaliyeed aysan dib damba ugu dhicin ee waxaa sanadihii u dambeeyey aa soo baatay kambaniya soomaalida la xirayo because iyaga oo aan raacayn sharciyadii ama aan aqoon u lahayn dadkii oon si fiican loo educate garayn ama training fiican la siinin ee waxay kaloo arrintani koosgaraysay dad badan oo soomaaliya in ay accidentyaal galaan marka in dadku shuruucda bartaan inay qawaaniinta bartaan in ay la educate gareeyo compliancega inaan ka caawino baa ujeeddada ugu muhiimsan ay sparsity tahay fartuun xuseen oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku takhasusay baaritaanka d n e-ga ayaa sheegtay inay darawallada soomaaliyeed ka caawin doonto baaritaanka dhanka caafimaadka oo ay macalimiintu sheegeen oo ay macalimiintu sheegeen inay tahay muhiim in la iska baaro waxyaalaha maanka dooriya baarkayga eh, meelo badan oo lokeeshamo badan buu access ku leeyahay meel kasta kontonka state aad joogtidbe servicekaas waa kuu provide garayn karnaa halkaasaa nagala soo xiriira wixii kaloo compliance iyo en, safety ku xiriirane sparsity now baa iyadana taas nagala shaqeyna annagoo wada jir u wada shaqeynayno insha allah ganacsada maxamed maxamuud xaasho oo ka mid ahaa ardadii qaadatay casharka ayaa dareenkiisa cabiray isagoo oo sheegay inuu wax badan ka faa'iiday waxyaalaan ka faaidna waxaa ka mid ah drug testiga ee wax information aan u baahnay maan ka qaadanay inspectionada ee maintenancega waxyaalahaasoo dhan ee maantay ee matthew iyo charles waxyaalahay noo sheegeen oo ka socda ee f m c ega iyo D- minnesota d o t inspectionka aad baan uga faa'iiday cabdi xakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
warka warka subaxa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda tirada muhaajiriinta dadka ka gudbaya xadka turkiga uu la leeyahay dalka gariiga ayaa sii kordhaya kadib markii turkigu uu fasaxay iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka gudbaya xadka uu la wadaago dalka turkiga gariiga ayaa waxa ay kor u dhaafeen dadkaasi siddeetan kun iyo shan boqol oo muhaajiriina iyagoo raba inay gudbaan dalalka yurub waxaana ay halkaasi ay ka jirtaa ama goobaha ay ku sugan yihiin ku haysta xaalad bini-aadannimo iyagoo aan haysan waxay cunaan iyo sidoo kale waxyaabaha qaar ee ay dhaxanta laga hogto muhaajiriinta ka tegaya dalka turkiga iyagoo sii maraya waqooyi galbeed ee gobolka idrina ayaa waxaa lasii sheegayaa ama lasoo sheegayaa inay sii korortay kumanaan muhaajiriin ah ayaa kusii qulqulaya xadka uu la leeyahay turkiga gariiga kadib markii saraakiisha dalkaasi turkiga ay sheegeen maalinimadii jimcaha inaysan mar dambe aysan dooneynin inay joojiyaan muhaajiriinta doonaya inay galaan dalalka yurub dowladda turkiga ayaa sheegtay in magangelyo ay siisay ku dhowaad saddex dhibic toddoba milyan oo muhaajiriin suuriyaan warkii subaxaad kala socoteen dhegeystayaal reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku egyahay cid warka uu seego waxay dib uga heli karaan bejka internetka aynu ku leenahay reediyo muqdisho dodneed anigoo mukhtaar cabdicaliis jimacda idinla socodsiin cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynaya dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaasio nabadgelyo